إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto fariin ku socota dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada baay iyo shabeellaha hoose maamulka la baxay s c khaatumo ayaa ku hanjabay inay dagaal kula wareegi doonaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka la baxay koonfur galbeed sarkaal ka tirsan maamulka xabashida etoobiya ee ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay wiil dhallinyaro ah walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dib u habeen iyo daycatir ku samaysay kawaanka hilibka lagu iibiyo ee magaalada kuunya barrow dowladda federaalka ayaa ka hadashay kulan ay magaalada adis ababa ku yeesheen xasan sheekh iyo abiy axmed iyadoona dhanka kala dafirtay in soomaaliya ay saaran tahay badda cas dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto fariin ku socota dowladda kenya waxaa istuudiyaha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan igula sugan waryaheena maxamed sheikh hay maxamed soo dhow aad baad u mahadsan tahay cabdalle mukhtaar mu-asasada warbaahineed ee alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gabaldhici maanta ballan qaday inay baahin doonto saacadaha nagu soo wajahan filim cusub kaas oo ku saabsan fariin dhinacyo kala duwan taabanaysa oo uu jeedinayo askari lagu magacaabo geerishoon wanyoye osike oo lagu qabtay dagaalkii ka dhacay degmada eclaade ee wilaayada islaamiga ah ee gadow halkaasoo sidaan ognahay aroor jimco ah ciidamad hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xasmina oo cagmarina ku qaadeen ciidamada kenya waxayna halkaasi ku dileen boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada soo duuliyaasha kenya fariintan ayaa lagu wadaa in mu-asasada warbaahineed alkataib ay baahin doonto saacadaha nagu soo wajahan waxayna kusoo bixi doontaa fariinta laba luuqadood oo kale ah ingilish iyo soomaaliya sida lagu sheegay aljabha alislaamiya alislaamiya alcaalamiya ah oo taabacsan muasasada warbaahineed alkataib oo ah barta rasmiga ah ee muasasada alkataib ay ku baahiso muuqaaladeeda haddaba dhegeystayaashana waxaan ugu soo gudbin doonaa haddii ay soo baxdo fariintan barnaamijka ruuxa waraysyada insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada baay iyo shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobolada ahbay iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada bardaaleh waxa ay qarax kula beegsadeen guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed waxaana qarxaas ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa istaafkiisa islabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala qarax la baagsadeen bar kontarool oo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano hareer kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar toosa ku qaadeen xero askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka soo baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan ayaana khasaare u geystay ciidamada shisheeye walow aan la cayimin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay maamulka la baxay s c khaatumo ayaa ku hanjabay inay dagaal kula wareegi doonaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaarah farxaan cali cabdiqaadir firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay s c khaatumo oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada laascaanood ayaa waxa uu sheegay in ay awood militari ku qabsan doonaan magaalada cerigabo waxa uu tilmaamay in maamulka la baxay somalilan uu xoog ku qabsaday guryaha dadka rayidka ah iyo guud ahaan magaalada cerigabo sida uu hadalka u dhigay ayna awood kagala wareegi doonaan magaalada haddaba waa kan isagoo ka warramaya arrimahaasi in loo diyaargaroobo sidii aynu ugu guuri lahayn ceergaabo iyo gobolka sanaag inta gacanteenna ka maqan ma aqbalayno dhulkeenniiba qayb ka mid yihi gacanteenna ka maqan tahay inaynu ka ledno in yar baa hadhay waa israacin karaynaa qorshaheedii iyo tabaabushaheediina waa ku jirnaa hadalka hogaamiyahan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada maamulka la baxay somalilan ay mar sii horraysay la wareegeen magaalada cerigabo ee xarunta gobolka sanaag taa oo sababtay in barakac xooggan ay sameeyaan dadka deegaanka si kastaba ha ahaato e waxaa la soo sheegayaa in guluf colaadeed uu halkaasi ka muuqanayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolkana uu keeni karo in saacadahana soo aadan ay halkaasi ka dhacaan iska horimaadyo sababi kara in dagaal uu dhaco walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka la baxay koonfur galbeed faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim askarigan oo lagu magacaabo xasan maxamed ayaa kasoo goostay ciidanka maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu tilmaamay in ciidanka uu ka tirsanaa ay tababartay dowladda xabashida itoobiya uuna ka tirsanaa in muddo ah waxa uuna dhanka kale ka sheekeeyay dhinacyo badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ay bulshada u geysan jireen iyo kuwa iyagu qodooda la kulmi jireen magacayga waa xuseen manuur isaaq ciidan ciidanka booliska oo gaarka waa emirat muddo waxaa ku jira arrimo sanad iyo sanad oo dhama tababar waxaa ku qaaday magaalada beegaw sagaal bilood otoobi adoo xaaran saddex boqol loo boqoleen markay xarunay markay soo baxeen loo laba boqol toddobaatan iyo laba boqol halaa intaan hadda goobjoog ka ahay waxaa waaye qof oo la dhacayo iyo qof oo maaragtay isagoo waxa si raali ahayn laga qaadayo ma ogolaan ma ogolaanayaan dadkaas miyaa wadacayo walaahi intan badan horta ani aa isheeda bakaasta waan ka waarka qaaday horta meesha waado dadka markuu tutinayo wuxuu leeyahay waxid inaad kala dhelileeyno kakacakala shagaa kuu taale meeshaan fadhi magaale waa makaa yeelayaan de waa tutinay ruuxa kuu taale soo tutinay leeyahay waxa uu lasoo goostay qori ak forty-seven ah isagoo ka warbixiyey farqiga u dhexeeya sida uu ahaa iyo hadda waxa uu dareemayo isagoo baaq u daray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha
soo goostay guriga beerlaada dhantaanta imaadeen intaa qaybka leeya qortooga badan aga alxamdulilah duubo badan hadda labadan beri kala imaan kale anoo anta jilaba duubo badanaa dareemaya walaa iyo raaxa iyo nicmad ilaahay walaa isma meel dadka joogan waa kuroysaa hur aad ayaa ka jira walaahi iyagana waxa ugu baaqi lahaa horta inay soo waantabaan waayo manaha qof oo u furan sidan tobansan kilomitr oo dawadiisa haysanin meel walba tegi karin oo ilaahay tacabsanayn ijaab leestoonaya mar walba walaahi horta waa ugu baaqi lahaa inay iyaga dhan maaragtay horta walmaadan ilaahay soo dhawaadaan
muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab sargaal ka tirsan maamulka xabashida itoobiya ee ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay wiil dhallinyaro ah warkani waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa sargaal ka tirsan maamulka xabashada itoobiya ay ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato oo weerar ku qaaday rag dhallinyaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dhulkaasi tuulada shakisa oo ka tirsan degmada ceelgarri ee dhulka soomaali galbeed ayuu sargaalku ku dhaawacay wiil dhallinyaro ah iyadoona intaa kadib uu rasaasku kala ceeriyey dad doonayay in ay u gurmadaan wiilka uu dhaawacay intaasi kadib sargaalka ayaa dalbaday ciidan dheeraad ah iyagoo intaa kadib bilaabay inay raaf u geystaan dadka rayidka ah wiilka dhallinyarada ah oo muddo dhiigbaxay kadib ayaa loo qaaday xarun caafimaad halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladiisa maamulka ay dowladda xabshida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah sidoo kale gobolka doollo oo ka mid ah soomaali galbeed ayaa waxa aysana ka taagan dhibaatooyin ay geysanayaan maleeshiyaadka mustafa cagjar sargaal lagu magacaabo gaabani ayaa ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba-an ku haya bulshada ku dhaqan gobolka doolo waxaana u xidhan in ka badan laba boqol oo ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaas oo si gardarro ah xabsiga loo dhigay sidoo kale ciidanka loogu yeero finaas oo ka tirsan dowladda xabshida itoobiya ayaa waxa ay dil iyo dhac ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dib u habeen iyo dayacatir ku samaysay kawaanka hilibka lagu iibiyo ee magaalada kunya barrow faahfaahinta qodobkani waxaa ka waramaya mubaarak cumar waxaa maalintii shalay magaalada kuunyabaro oo wilaayada islaamiha shabeellada hoos ka dhacday xaflad lagu dahfurayay kawaanka hilibka iyo kan khudaarta kaasoo dib u dactir ballaaran lagu sameeyey suuqan ka kooban hilibka iyo khudaarta ayaa haatan waxaa lagu sameeyey dib u habeen ballaaran islamarkaana waxaa lagu soo kordhiyey dhismayaal hor leh xafladan lagu daafuriyey suuq ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaasoo ka koobnaa waxgaradka odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay furitaanka suuqan ayaa jeediyey kelimaad isugu jira bogaadin iyo dardaaranno ugu horeen waxaa kelimad ka jeediyey madasha injineer xuseen awgaab oo ka mid ah waxgaradka magaalada kunyibarow waxa uu la dardaarmay ganacsatada suuqa loo furay waxaan u taaganahay maanta in suuqeenii kuunyibarow dib loo hagaajiyey oo maanta quruxdiisa bilicdiisa loo jeedo ilaah u mahadina subxaana wa tacaala marka waxaan rabaa inaan meeshan dardaar aan kula dardaarmo ganacsatada suuqa kaas aan qolada hilibka gadayso waxaan leeyahay ammaana ladiin dhiibay ummaddaan ku nool deegaankan maanta waxaad u haysaan ammaano oo ay ka bilaabanayso dhinaca caafimaadkooda caafimaadkooda haddii xoolo dhintay oo tacbaan ah oo xanuunsan meeshan la keeno ummaddii waxay noqonaysaa ummad cudur lagu beeray oo aysan horey u qabin ragga ganacsatada oo hilibka qalaa noocyadooda kala duwan ama geel ama ari waxaan dhihi lahaa inay ka ilaaliyaan ummadda wax dhiwaataynayo ayagoo markaas ka fiirinayo waxay dhaqaale ka heli doonaan laakiin waxaad ku fikirtaa waxaan haddaad suuqa geyso waxaa ku xanuunsanaya aabbahaaga hooyadaada carruurtaada sidoo kale dadka kalimaad ka jeediyey waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed shugow oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka isagoona sheegay ka oday ahaan inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay bogaadinayaan kawaankan awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii suurtageliyey shaqadan oo maanta hadda aan dhex joogno uu ku furmay kawaankan allahaasaan ugu mahad elinaynaa insha allahu tacaala ilaahay ha u barakeeyo dadka shaqadaas loo furay kawaanleyda oo meesha maanta ay shaqadoodii hadda aan ku guda jirno dadkii soo qabtayna ilaahay ajarkooda allah badiyaan leenahay insha allahu taala annagana waa soo dhoweynaynaa haddaan ahay odayaasha aad baan u soo dhoweynaynaa shaqada iyada aheday wilaayada islaamiha shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelisay waxqabadka bulshada iyadoon deegaanada degmooyinkeeda ka hirgelisay ceelbiyeedyo madaariis maraakiis iyo jaamacado dowladda federaalka ayaa ka hadashay kulan ay magaalada adis ababa ku yeesheen xasan sheekh iyo abiy axmed iyadoona dhanka kala dafirtay in soomaaliya ay saaran tahay badda cas maalintii shalay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa dib uga soo laabtay magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya kadib markii uu halkaasi uga yeeray abiy axmed kulankan ayay labada dhinac uga wada hadleen qodobo uu ka mid yahay dardargelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida lagu siiyey badda soomaaliya cali cumar cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka kana mid ahaa wafdiga xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in kulankii ka dhacay adis ababa looga hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin itoobiya isagoo xusay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ka mid tahay sii shaqaynta qunsuliyadaha ay itoobiya ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe kuwaasoo ay horay dowladda federaalka u sheegtay inaysan shaqayn karin oo la xiro waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhexmarta waxaa jira safar aniga aan ku tegey safar aniga wafdi aan hogaaminaya ay ku tageen magaalada addis ababa sidoo kalentana wafdi ay hogaaminaysa wasiiradda gaashaandhigga etoobiya ayadan ay ku timid magaalada muqdisho halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku casuumay madaxweynaha soomaaliya inuu booqdo dalka etoobiya taas uu madaxweynuhu aqbalay muddadii halkaa ay socdeen si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa waxaa laga bilaabayaa annagu safiirka noo jooga magaalada addis ababa oo sidoo kaletana noo jooga mataqaanaa african unionka awal xoogiisa wuxuu saareeyey african unionka mataqaana howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaanaa bilateraalka ah laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya soomaaliya etoobiya iyo african unionkaba ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada muqdisho sidoo kaletana waxay dib usoo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay hargeysa iyo garoowe mar wax laga weydiiyey iswaafajinta dowladaha masar iyo itoobiya oo ay xurguf ka dhexayso iyo hadalkii qaahira ee ahaa in aysan aqbali doonin in dal aan xuduud la lahayn badda cas uu isticmaalo biyaha xeebahaas ayuu cali balcad gebi ahaanba dafiray in soomaaliya ay xuduud la leedahay badda cas sidii u ahaa higsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu doorashada ku jiray soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib la ahaato dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadamo badan oo khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira haddana ma diideyso mataqaanaa in dal- laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in wadda saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan marka annaga xiriirka aan la yeelanayn etoobiya ama kan aan la yeelanayn masar ma noqonayo midkan midkan mid kale dalka kale qoseeya ma noqonayo xiriirka masaarida ma noqonayo mid wax u dhimeeya etoobiya ka etoobiyana ma noqonayo mid masaarida wax u dhimeeya marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa hadduu ilaah yidhahdo taas wayna soo gaartay ee, dalka soomaaliya marka horta loo fiiriyo xagga jugraafi ahaan wax xuduud ah lama laha reedsiiga waa xoogaa arrinta arrin qaldan waaye reedsiga wuxuu ka bilaabdaa baabulmandab wuxuu ka bilaabdaa dalka jabuuti soomaaliya waxay xuduud la leedahay gacanka cadmeed een, marka reedsigana wax xuduud ha- haba yartee lama leenayo warka ka soo yeeray cali balcad ayaa xoojinaya hadal heen jirtay maalmihii lasoo dhaafay oo sheegaysay in madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump uu qorshaynayo in maamulka la baxay somalilan uu u aqoonsado dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale kulankii abey iyo xasan ee adis ababa ayaana waxaa si weyn uga soo horjeestay bulshada qaybaheeda kala duwan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna waa nagaynta